Kulankan dhexmaray guddiga masaajidka dabaqeynka ee Carabta iyo wasiirka wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Nuur Siidow Baaba oo wehli ayana wasiir ku-xigeenka wasaaradda iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waliba guddiga warbixin dheer iyo kusiina mas-uuliyiinta wasaaradda howla iyo qowdeen walaai kusuuroobi iyo haan hadda galanta ka hayanga wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowladda koonfur galbeed Soomaaliya Nuur Siidow Baaba oo kulanka kulida warbaahinta la hadal waliba uuse sheegay in masaajidada laga sameeyi doona isbedelo lagu hormariyo mideynta khudbado jimaada iyo xilliyada salaado iyo sidii imaamyada iyo mu'adiniinta lansii lahaye tababaro la xiriira shanqada iyo ummadan hayanga waxaan xarunta wasaaradda aan maaragtay ku qabanaynaa shir ay maaragtay dhammaantood goobjoog ka yihiin sida aad wad arkaysaan guddiga masaajidka carabta runtii shirkanaga maanta iyo howsheena shaqo waxay daba socotaa kormeerkii aan ku sameynaynay masaajida dhammaan guud ahaan magaalada baydhabo iyo kuwa deegaanada dowladda koonfur galbeed soomaaliya insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay subxaanahu watacaala raalli ka noqdo shaqada shaqooyinka masaajidada magaalada baydhabo in isbedel weyn annaga aan ku sameyno ugu horeyn masaajidada masaajidkan carabta ayaa maaragtay waxaa ka jirtay cawasho badan oo guddiga ah iyo sida maaragtay loo maareeyo howlaha maaragtay shaqooyinka masaajidka guddiga wax badan aan isla qaadanay oo aan iskula fahmnay loona baahan yahay in la saxo waxaa ilaahay subxaanahu watacaala mahadiisa dhammaan guddiga waxay isku af ka naqdeen oo muhiimadna ay siiyeen in la dardar geliyo howlaha masaajidka loo istaago si maaragtay ay kor ugu kacdo shaqada loo hayo ummadda soomaaliyeed haddii ilaahay raalli ka noqdo wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta iyadoo maaragtay wadatashi guud aan ka gali doono dhammaan howlwadeennada wasaaradda wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud waxaan maaragtay aan wareegtooyin kasoo saari doonaa masaajidda khaasatan masaajidkan carabta haddii ilaahay subxaana watacaala raalli ka noqdo waxaa isku dhaf lagu samey doonaa guddigiisii iyo maamulayaashii masaajidka insha allahu tacaala waxyaalaha muhiimadda noo leh oo guddiga masaajidkan aan uga faa'iidaysanay iyadoo ay weheliyeen qaar ka mid a masaajidka jaamaca guddigiisii in maaragtay aan rajaynayno guud ahaan magaalada baydhabo inaan ka hirgelino waktiga salaada inaan inaan mideyno waktiyada salaada inaan mideyno khudbadooyinka maaragtay masaajida magaalada baydhabo iyo howlaha hortabinta u leh dhammaan maaragtay labada masaajidood marka insha allahu tacaala haddii ilaahay raalli ka noqdo agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafta arrimaha diinta ayaa waxaan u wakiilanay in maaragtay arrinta oo mideynta khudbadaha masaajidka inuu maaragtay hirgeliyo oo shaqooyinkaasna uu dardar geliyo insha allahu tacaala waxaan la wadaagi doonaa dhammaan culimaaudiinka soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanadan dowladda koonfur galbeed soomaaliya in wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ahmiyad gaara ay siinayso guddiyada ka dhisan masaajidda ayna ka warqabi doonto haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaan ahmiyad gaar ah iyadana leh oo aan la ilaawi karin oo waajibna uu naga saaran yahay dhammaan khadiibiyada masaajida iyo howlwadeennada masaajida oo aan rabno ayagana maaragtay inaan mar dhow aan u qabano kulan gaar ah oo aan ugu talagalnay inaan maaragtay aan warbixinta oo wasaaradda ay ay la wadaagto insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaan dardar gelin doonaa dhammaan howlaha masaajida iyo iyo maaragtay imkaaniyaadka loo baahanya insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wasaaradda diinta iyo awqaafta dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo waliba muddooyinkinka dambeeya kulamo la qaadaasay guddiyada masaajida kayaala magaalada baydhaba kaasi lonku aran sidaay sidii masaajidada landhugun sida lahay baahiyaadjo iyo walyaabo baahantii lasii horumariya